Wasaaradda Horumarinta Duulista Hawada iyo Garoomada Diyaaradaha Maamulka Somalilan ayaa magaalada Ceergabo ku qabatay tababar ku saabsan horumarinta amniga iyo badqabka duulista hawada. Tababarkan ayaa waxaa ka qaybgalay mas'uuliyiin ka socday Wasaaradda Duulista Hawada Somalilan, xubno ka socday Garoomada Diyaaradaha Ceergabo, iyo qaar ka mid ah shaqaalaha ka hawlgala Garoomada Diyaaradaha Duulista Hawada. Agaasimaha Madaxa Tababarka Somalilan Qadar Jirdi Saciid iyo Agaasimaha Madaxa Garoomada Diyaaradaha Somalilan Maxamed Xussein ayaa si wadajir ah uga warbixiyay muhiimadda tababarkan.
wasaaradda duulista iyo horumarinta madaaradu waxay asaastay institute la yidhaahdo aviation institute-kii waaxdii tababarada waaxdaasi laba sanay ayay jirtay runtii qorshayaasheedii iyo iyo muxuu ahaa eh, iskuulka imkaaniyaadkiisu waa dhammaystiran yihiin dhowaana insha allah wuxuu waxaa loo ibafuri doonaa si dhammaystiran in iskuulkaas u shaqeeyo oo tababaradii aynu dibadda wasaaraddu ugu diri jirtay shaqaalaha la heli doono macalimiin iyo khubaro yimaada wadanka wadanka gudihiisana lagu tababari doono hadday tahay bayloodnimadii iyo hadday tahay aqoontii aviationkaba maalintii aynu nimi anigu waxaan la socday wasiirka iyo agaasimaha wasiirka iyo agaasimuhu waxa ay ballan qaadeen in ay wax ka qaban doonaan shaqaalaha iyo aqoontooda taas oo ay kor u qaadi doonaan waxyaalo badan oo kale oo ay wasiirku uu ballan qaadayna way jireen waxyaalihii badankoodu way qabsoomeen waxaa hadhay maanta oo ay ugu dambayso in shaqaalihii aqoontoodii in kor loo qaado waxaa maanta inoo bilaabmaya aasaasiyaadkii oo maanta halkan aynu ku iba furayno waxaan aada ugu mahadnaqayaa shaqaalaha sida kalsoonida leh ee maanta uga qayb gelaya in tababarkan ay qaataan waxaa idiin bilaabmaya in aqoontiinnii kor maanta laga bilaabo ay kor u socon doonto wixii baahiyaadahee jira ee aad u baahan tihiinna in insha allahu anaguna aan qaadi doono lana fulin doono haddii aan la yidhaahdo aad baad umahadsantihi Mareeya ku-xigeenka degmada Ceergabo Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed ayaa isna dhankiisa ka hadlay.
waxaan si gaara ugu mahadnaqaynaa wasaaradda duulista iyo hawada oo ugu horeeya wasiirka iyo dhammaan howlwadeennadiisaba waxaan kaloo ku bogaadinaynaa ballanqaadyadii ay samaysay in qaybo ka mida ay fuleen iyagoo muddo kooban joogay si gaara ayaan runtii ugu mahadnaqaynaa waxaan kusoo gebagabeynayaa tababarkaa insha allah markaynu qaadanno wuuna inoo furan yahay bulshadeenna iyo dadkiina inoo iman jiray sidii awalba ula dhaqmi jirnay si kasii wanaagsanuun ayaa insha allah layna barayaa